taasoo xaalada guudna runtii aada iyo aad bay u caan tahay ummadda kolleyba wax badan bay buunbuunisaa marka wax dhacaan shiralkii ugu dambeeyey shilkii mxuaha hotelka village baa ugu dambeeyey wax dhaca inkastoo isaga laftiisu wakti fog aanu ahayn haddana sida la sheegayo wararku sheegayaan laba askari un bay ahaayeen laba nin oo ka tirsan dadka sharwadayaasha ee burcadiimeedka ah bay ahaayeen oo la leeyahay weliba kuwan waxay ahaayeen daacishta iyagana goobtii baa lagu dilay wax dambana ma dhicin dadkii dadka layn jirayna dad badan baa la hayaa sidaad warka haysaan dhawaan maxkamadda ciidanku ay ku xukuntay dil iyagana kolley abiil bay qaateen sida lai sheegayo abiilku sida sharciga ahayd waddadii sharciga ahayd unbaa la maray abiilku markuu dhammaadana waxay noqotay go-aankeeda waa la gaarayaa qiraallo waa jira marka hawsha ammaanku aada iyo aad iyo aad bay u fiican tahay xalatadaa ciidamadu waa ku jireen dad la qabqabtayoo fara badani waa jiraan iyagana de waa la kala soocaya wixii dambi leh dembigaa lagu qaadaya wixii aan dembi lahayna waa la sii daynayaa waxaan ummadda u sheegaynaa marka tanoo kale ay dhacdo in badan oo muwaatiniina oo aan dembi gelin yaa waxaa soo gaara dhibka ay sharwadayaashu ay geystaan ayaa soo gaara in la qabto in wax la weydiiyo in la xidho intaba waxaanu leenahay aada iyo aad baanu uga xunnahay qofkii aan dembi lahayn ee reer puntland ee waxaasoo kale ku yimaadaan waxaan dawladduna ballan qaadaysaa qof aan dembi gelin marnaba inaan yacni dib wax dhiba aan loo geysan laakiin baarista intay socoto dadka waxaan leenahay inay dul qaataan madaxweyne abaaro baan baa waddanka ka jira adiguna guddoomiyihii guddiga abaaraha ee puntland baa tahay xaaladda abaaraha iyo meelo badan oo gobolka midooda iyo gobollada kale ee puntland laga soo sheegayo xaggee ku dambeysay dhaqaalihii puntland ay ku taageedhay ama ay ugu ku dhawaaqday in puntland ay abaaraha ku kabayso runtii xaaladaas waad la socotaan dawladdu waa dawlad yar dhaqaalaheeduna dhaqaale yacni ku fillaan kara wax kasta oo dhib ah oo timaada ma aha wixii awooddeeda ah dawladdu waa bixisay wixii ay awoodda ee kalena way bixinaysaa hawsha abaartuna waa hawl ummadda soomaaliyeed oo dhan haysata guud ahaan gaar ahaan reer puntland sii haysata oo aad ka war haysaan roobabkii beri ka da-ay afar maamul baa isugu yimi waa maamulka galmudug iyo somaliland iyo kilalka shanaad iyo puntland intaba waa ay isugu yimaadeen alxamdulilahi rabbilcaalamiin hawshooduna si wanaagsan bay ugu socotaa wixii yacni dawladdu tari karaysay ama ku taabin taabinaysayna way gashay oo madaxweynaha waad ka waraysaan inuu tegey oo way siisay haddana hawlo badan oo ama international community-ga ha ahaato ama innaga lafteenna isku tashigi ha ahaatee waa wadnaa dhawaan boqol iyo konton kun oo dollar dawladda federaalka ayay naga soo gaadhay guddida abaaraha ee dawladda federaalka waa uga mahad celinaynaa horena waan uga mahad celiyey wixii la awoodo ama laisisiin karaye maamuladu isisiinayaana sidaan horeyba u yidhi way fiican tahay ama waa habboon tahay in maamulbaka kale uu ka yani ka tunwen yahay ama ka dhaqaale badan yahay inuu ka kala talo way way ku habboon tahay international community-ga siday noo sheegeen boqol iyo boqol maaha shan iyo soddon milyan baa soomaaliya oo dhan loo hayaa baa laygu yidhi waxaana arrintaa madaxa humanitarianka pira de calark baa hawsha iyada ah runtii garwadeen ka ahaa isagana waa uga mahad celinaynaa international community-gana waa uga mahad celinaynaa dhinaca mudug halkan waxaan ku qaabilay unicef iyo w f b warar baa jira yani la sheegayo oo aniga isoo gaaray oo ah w f b kuma jirto mudug wax allaale iyo wax warkaa ka jira haba yaraata hase badnaatay ma jirto w f b madaxdeedii baan khamiistii xalkan kula shiray tixraac dambena waan sameeyey oo waanu iswacnay maxamuud cabdullaahi baanu iswacnay w f b sarkaal u shaqeeya w f b a wixii axadda loo gaaray w f b way tegaysaa unicef lafteedu oo dhinaca biyaha iyo wooshka qeybta u qaabilsan ah waanu wada hadalay wixii maanta loo gaaro biyo daamiskii way aadayaan haddii fankan cusub uu soo gaarayna waa alxamdulilah haddii kalena kii hore ee yaalay in loo duwo dhinacan mudug oo hadda si deg deg ah wax looga qabto yaan rajaynaynaa insha allah biidn illahi tacaala hawshaas wiigan hadda bilaabmay oo maanta sabtiga axadda isniinta intaa war wanaagsan baa kaalmadii waa gaaraysaa insha allah waayahay madaxweyne dhowaan sideedda bisha waxaa madaxweyne loo doortay maxamed cabdullaahi farmaajo dowladda puntland oo madaxweyne ku-xeenha ka tahayna waa ay soo dhaweysay sidee buu noqonayaa baad is leedahay xiriirka puntland iyo dowladda federaalka oo marar badan mugdi mararka qaarkood soo geli jiray wan waxaan qabaa runtii sida ummadda soomaaliyeed baad haddeer ka arkaysay if iyo nuur iyo rajo wanaagsan baad moodaa inay yani doorashadii la doortay madaxweyne maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ku magac dheer aada moodaa inay soo ifiso waxaan qabaa mar walba puntland waxay lahayd wariyaan la dhinac marin distoorka war waxa ummaddu leedahay si cadaalada ha loo qaybsado war ummadda daacad ha loo noqdo waxa keliya ay hayso ama lahayd mar hore iyo mar dambaba waa untaa weeye xidhiirka madaxweynaha cusub iyo puntlandna waxa weeyaan xiriir wanaagsan wuu noqonayaa insha allah biidnillahi tacaala laakiin haddii ay dhacdo in sidii xasan sheikh oo kale marmarka qaarkood ay yimaadaan de puntland ama jubbaland ama koonfur galbeed ama galmudug ama hirshabeelle wax u diidaya inay yidhahdaan war waxaan waa qaloocan tahay kada ma jirto waxaanse anigu qabaa nin wadaniya oo soomaaliya oo doonaya dalkii inuu dadnimadii iyo dalnimadii iyo qarannimadii dib usoo celiyo inuu yahay ummadda soomaaliyeedna way kula wada shaqaynaysaa waxaan leeyahay far keliyii fool ma dhaqdo soomaaliyey waxaylataa hadii la yidhaha maxamed cabdillahi keligii iyo dawladdiisa waxa loo daayo wax shaqaynaya maaha haddaynan garbihiisii noqon dee heli mayno yacni qarannimada aynu higsanayno ama ku taabayno inaynu lama helayno marka waxaan leeyahay anigu kula talinaya ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba in la isgarab taago madaxweynaha cusub waxa weeye isagana waa u ducaynaynaa ilaahay xilka